irii hoos ah i ammaan abaar i aaran udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aad
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal meeliisi noo dhugunsidaytan idaacadda warsang ee magaalada baydhabo ha ka dhowaada qodobada warkena cabashooyin iyo weyba laku muujihayee doorashooyinka ku dareerta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya madaweynega soomaaliya weyba uu safaringa diray madaxda maamul goboleedyada ku jiran dalka soomaaliya doorashada xubnawan ka hoose hirshabeelle oo ku dareerta weli magaalada jowhara maamulka hiiraan iyo weyba uu sdegnen diray beelo ka dagaalama hayta duleedka magaalada beledweyneha laamo amniga iyo weybaayo baaki eedan la shaqeeyowka ciidanka dowladda soomaaliya direena shacabka soomaaliyeed kooxda daacish iyo weybaa laashaga antiya kasii fida hayta gobolka waqooyi bari ee puntland qaybo ku mid ee ciidanka amisom oo tumubilood kureed mashaariyo helen dagaalku dhiig galbeedka ugandha oo tumiy afar qof ka dhamatee kuubana weyba sagaal maalmood ambaror deeqa hayta dhimashadii castro oo shalay ka dhamaday kuuba falastiin iyo weyba israa'iil ku aawi haytee deemogi dabka ku kahi bartamo israa'iila
mediya network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
axadu dhugunsadayaal taarigdana weybaya ka eedanta labaati toddobada bilo tumi koowaad nofembar sanadka lamada kun tumi lita ha ka dhowaada warkii ofisanga cabashooyin weyba laku muujiya haya doorashada ku dareerta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo ana wejigii saddexaad ee ka dambeeytay ku dareerta magaalada baydhaba faahfaahinta warkan muxudiin xasan maxamed xusni iyo nin hay dhugunsidayaal waxaa isu soo taraya cabashooyinka ay qabaan beelaha ka qayb qaadanaya doorashooyinka dadban ee wejigoodii saddexaad ee u dambeeyey ka socda xarunta kumeel gaarka ee dowladda koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxaa jira kuraas badan oo nabadoonada beelaha ay ku sheegayaan in guddiga doorashada koonfur galbeed musuq maasuq ay ku sameeyeen haba u badnaadaane kuraasta beelaha dega gobolka shabeellaha hoose sida ay caddeeyeen odayaashii dhaqanka ee ku jira boqol shan iyo soddonka oday ee saxiixiyaashii turkiga ahaa suldaan xaydar suldaan suufi waxa uu ka mid yahay odayaasha saxiixiyaasha wuxuu sheegay in ergadii saxda ahayd ee ay gudbiyeen kuwa aan ahayn ay doorteen islamarkaana ergada iyo isagaba si aan habboonayn loola dhaqmay haddii saas tahayna annaga marka meeshaan ma galayno waana halkeeni ayaa joogaynaa mar kadibna ciidan ayaa loo lanoo adeegsaday si hoog ah ayaa ergadii meesha laga saaray marka xoog ayaa lagu saaray xoog ayaa meesha wax ka dhaceen ergadii dhan waa kuwaan qof odeeye male markii soo baxeen dad aan ayaga magacoodii isticmaalay ayaa meesha la geeyey oo kaararkii la siiyey oo magaca qof dadkan inta joogaan magacooda ayaa meesha ku galeen sidaasaa ku odeeyeen marka meeshii wixii xali ka dhacday waxaan u arkaa mid xaaraan ah xalaal ma aha odkaas meesha ka dhacday sababto ah waa la musuq maasuqeeyey marka ma aha mid oo sax ah ma aha waana taas ma qaadanayno annaga haddaan ahay suldaankii arrintaas waa ka soo horjeedaa tii shalay meesha ka dhacday madaxweynahana meesha waa ka maqnaa marka waxba arrintan ma oga marka madaxweynahana waa sugaynaa asaga hanoo imaado arrinteenni sidaan ma xareyno xafiis kasto albaab kasto waa garaa'aynaa xaqeenni waa soo dhacsanaynaa cabashada doorashada koonfur galbeed ka soo yeeraysa kuma eka nabadoonada oo keliya sidoo kale ergooyinka iyo musharaxiinta tartanka xildhibaannimo ka qayb qaadanaya ayaa cabasho sheeganaya sida ay qabaan wasiir ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya muumino sheekh cumar iyo ibraahim cali cumar oo sheegay in ergadoodii loo diiday inay ka qayb qaataan doorashada iyagoo baaq u diray madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo beesha caalamka waxaa dhacday markii aan u tagnay doorashada ay bilaabanaysay ee ergooyinkeeni lasoo qaaday ayaa meesha waxaa ka dhacay musuq maasuq aad u weyn oo runtii aan la qaadin karin xaqiiqatan loo adeegsaday awood aan runtii aan la filaynin maadaama uu madaxweynihii ka maqnaay meesha uu ka maqan yahay uu safar ku maqan yahay kusnihii madaxweynaha uu adeegsaday inuu aabbihiisa meesha uu soo geliyo uu ka noqdo madax xildhibaan uu noqdo ayuu wuxuu noo adeegsaday awooddii madaxweynaha ayuu noo ugu adeegsaday suldaanka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha maadaama uu maqan yahay waan sugaynaa intuu ka yimaado in arrinkan uu wax ka qabto wixii lagu heshiiyey warqaddii ay ii saxiixeynayeen guddiga doorashooyinka heer gobol ii saxiixeen wakiilka federaalka oo aniguna aan saxiixay oo aan gacanta ku haysto ayaa la fulinayaa yidhi may lama fulinaya yidhi naga soo dooray wasaga soo baxday markaa aragnay markaa aragnay meesha dulmi inuu ka jiro aan sagaa soo baxday see ku dhici kartaa sagaashan iyo saddex ergo oo la sawiray oo la daalaayey ilaa subaxi ilaa habeenkii la gaarsiiyey meesha qadar lagu siiyey oo la sawiray oo teesooyinka walaasto oo meesha ka soo baxay oo la yidhi waa la cuday yaa cuday ma lixdan xildhibaan baa cudaysay maarta markaas askarna lagu soo daba askar extra la keenay weligeed askar intaa eg lama keenin meesha oo laba baawur oo buuxo askara la keenay waxaana damcay in ergooyinka markay sii baxayn habeennimadii iyadoo ammaanku xun yahay oo annagana sii baxan in xoog lagu celiyo way diideen xoogay isaga baxeen way ka gudbeen checkpointiga meelahay iska aadeen hoteeladii lagu talgalay iska aadeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo weyba uu safarin andiray madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jirana faysal dhaay xuseen ganinghay faahfaahinta warkana
soomaaliya sanooshe mahmuud ii sheegay intii madaxda maamul goboleeda lanku baahan yihiin intio dhaqan geliyaan heshiiska iyo direen guddiga doorashooyinka dalka madaxweynaha soomaaliya sheegay intii muhiimata arrintaasay la dhaqangeliyey maadaama isu sheegay hogaamiyaalka madaxda wadatalada ku garan iyo iskar ahaan intii la qaada tillaabadaasi xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya isaas oo kale isu sheegay intii muhiimata intii la dardargeliyey howlo doorashooyinka ee ka socdan dalka
doorashooyinka aan u xil saarnay inay maamulaan iyo kuwa aan u xil saarnay khilaafaadka ka soo baxaya doorashooyinka inay xalliyaan intaba ee heer federaalka iyo heer degaan leh labadaba mas-uuliyaddaa saaran in aanay dhinac uga leexanin oo ay ku adadkaadaan kalsooni badanna qabaan waana garab taagannahay waxa ay ku dhawaaqaan iyo go-aanadooda inay meel maraanna waa garab taagannahay mas-uuliyiinta maamulada deegaanada ay doorashooyinka ka dhacayaan jira ee ka arrimiya waxaan leenahay wixii lagu heshiiyey yaan la dhinac marin wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey ahaayeen ha loo raaco yaan la dhinac marin intana loo soo sheegay dib lasuugkeen keenay waxaanay waa socodahayn isaan yeelnaa wax la yiri weli ma jiraan marka waxaan u qaadanaynaa wax walbao hore loogu heshiiyey inay socon karaan annay socdeenba laanna xildhibaanaha lagu soo doortay oon doon iyo dacwo ka taagna inaan bannaanka taagin wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey ha loo meel mariyo haddaan sidii loogu heshiiyey loo meel marin dacwo iyo doodaa ka imaanay waktina waa ku dhuma colaad iyo qalbixumana waa ka imaanay aad iyo aad ha looga dhowrsado
isla wararka doorashadan tunan kubana dhugunsidyaal doorashada xubnaman ka hoose iyo weyba ku dareertee caasimada maamul goboleed hirshabeelle ee jowhar saadiq cali ismaan iyo warkan jawaranin ku dare
waxaa maanta magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ka qabsoontay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee maalmahanba ka socotay magaalada tani jowhar iyadoona doorashadaani ay ku duwaneed doorashooyinkii hore ku qabsoomi jiray magaalada tani jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana lagu tartamayay ilaa iyo afar kursi oo ka mid noqonaya xildhibaanada aqalka hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle u matalaya baarlamanka cusub ee iminka soo socda iyadoona ay u tartamayeen wasiiro iyo weliba siyaasiyiin kuwa oo horey ugu tirsanaa dowladii dhexe waxaana doorashadii xildhibaanada aqalka hoose kusoo baxay ilaa iyo afar xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka iminka soo socda markii ay soo gabagabowday doorashada ayaa waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanadii ku guulaystay aqalka hoose iyagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin qaabka loo doortay islamarkaana u mahad celiyey ergadii soo dooratay iyo weliba guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka hirshabeelle
tegiisana uu iska fogeyn golaha wasiirwadana ma dhisin waxaan rajaynayaa maamulkan inaan wax badan ka qabanno waddooyinka burbursan la dhiso hadduu ilaahay ilaah subxaana watacaala goobaha ay haystaan qolooyinkan nabadjidka shacabka laga xoreeyo waxaan u qaadqaadaynaa annaga xildhibaanada kale la doortay kuwa la dooran doono anagoo mahadnay magacooda waxaan wax u qaban doonaa hirshabelle iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan weli waxaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ka soconaya doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee u matalaya baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka hirshabelle saadax ali ismaan redio warsan magaalada jowhar
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baawey baa ku dareertay dayactir jid oo laga dayacatirahaya dokumide wadooyinkan kuwii magaalada tan baydhaba qaar kumid ee shacabka kanool magaalada baydhabo iyo weybaayo aragtadiioo ku dhiibadeenna qaabka yoong arag ayaan dayactir kale ku bilaabay magaalada baydhaba warbixin arrintaas ku saabsan weybaaning haye wareegana xasan daa-uudda
halkan waa magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxaana ka socota dayactir lagu habeynayo bilicda magaalada baydhabo waxaadna aad arkaysaa marka aad magaalada dhex marayso reeg haween iyo weliba dhalinyaro ka qayb qaadanaya dibudhiska wadooyinka burbursan ee dhexmara magaalada baydhabo iyada oo burbur aada u bahasan ay ka muuqdaan wadooyinka magaalada baydhabo ayaa waxaa ka qayb qaadanaya dhismaha wadooyinka ifka by combany kambanigaas oo ay ku midoobeen ganacsatada iyo weliba shacabka reer baydhabo iyada oo lacagta ku baxaysa dhismada wadooyinkan wadada weyn ee dhexmarta magaalada baydhabona ay bixinayaan boqolkiiba saqaashan ganacsatada iyo weliba shacabweynaha ku nool magaalada baydhabo waxaa sidoo kale iyadana boqolkiiba toban bixinaysa hay-adda d d g oo ka howlgasha magaalada baydhabo iyada oo shaqada ay socoto ayaan waraysi la yeeshay maxamuud oo ah madaxa shaqaalaha islamarkaasina shaqadaba gacanta ku hayay iga waramay dhismaha bismillahi rahmaan raxiim magacay mebel laleeyay maxamuud magaalada baydhabo ku noola marka alaabtuna kasuubaan meeku waa laamugo laamugaasoo iskaashi kasuubiyaan golaha ganacsatada ee magaalada baydhabo khaasatan koonfur galbeed marka hadduba walaa unu suubaan meeku rehabilitation of main baydhabo tramic road waaye hal kilomitr iyo baraa meeku suubaan rehabilitation dayacdire marka meybasa kaaladay arrimaha bulshada ee ganacsatada magaalada baydhabo baydhabo community iyo kambanigu mayb waa fuliyaha implemented mayb waa kambaniga ulun fuliyaha ifka by construction training company lere walaa fundinga mise support garayn mayb waa baydhabo community dadka ee ganacsatada ayaa qolkiiba sagaun maalgeliyaad ama qarshgarayaad islaamuun waalhaninkanadonbon waddeeg bulshadana qaybin geysayd boqolkiiba sagaalan sidaad ii sheegtay mayba howlan wadaadanaha shacab weynaha reer baydhabo hay-adda d d g gacan masinka sii hayto maasha allah eedan d d g eedan caawiday marka si wadajir hore langalay gacmo wadajir bay xugooyaan marka si wadajir anaga ool aan ku wada sameynin wadada eeda d d g community people of district of baydhaba ayaa iska bahay ayaa isku kaashteen kambaniga iska bahay wadadan waxaa sidoo kale aan mikrofoonka la dhexmaray shacabka iyo weliba daraawalada bajaajta ku wada magaalada baydhabo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan maasanta weyb waayo horta maadada koowaad markan kureetayreere magaaya maxamed cabdulaahi xasan hadheere inkastoo meena ilaahikan ronad ahaan dhismahan oo ka dareer magaalada baydhabo oo laamigan ee oo hortaan hataninka muuqda nan walbo wadankan kan ee horumarshay i dhismishay wadaeed iyo eed handhawaayana waana ka faraxsana wayb waa isbeddelkii shalay yaalay laamigun yaali geeka eedan ku duwinya nan walbo wal nin obadoo mase wadanka nin dhisow mase waddana nin dhisowna eedan kama hasiyin waana handhawaayana wayb waaye gacmo furan weelkan mase oban haandisan leynaa dayactirkan oo magaalada baydhabo la ka bilaabay cabdiunahna manaa bajaajyay eedaan ka faraxsanna waayo magaaladii ee una bajaajan utulyoomka daruuriga ee ku weydiisadaana wadooyinkanna na marnay dadka oo hadda dayaatirahay dad eed iyo eedan faylow hooliyo macnaha inta hadda wadada ka haayanna hool oo eedan faylo waay oo wadankanan faylo waay ma aha markii ugu horeysay dayactir lagu sameeyo wadooyinka dhexmara magaalada baydhabo balse tan ayaa ka duwan kuwii hore iyada oo ay tahay wadada ugu weyn oo inta badan ay isticmaalaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada baydhabo
ciidan mahadsanyi xasan cali daa-uud iyo haayey kaas dhugunsadayaal oo niila dareersiyaayay warbixintaasa maamulka hiiraan yawey baa uusa digniin andaraya beelo ka dagaalama hayta duleedka magaalada beledweyne gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo la hadalay warbaahinta yawey baa uusa digniin wiing andaray beelo ka dagaalama hayta duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan gudoomiye gobolka hiiraan ya sheegay intii maamulka gobolka hiiraan iyoon aqbali doona intii la dhibaatayay bulshada ku nool duleedka beledweyne islamarkaadna dagaal damba haddii uu sameeyey laisku dhihi maamulka gobolka hiiraan weyba uu sheegay intii uusa qaadi doono tallaabooyin waafaqsan sharciga gudoomiye gobolka hiiraan iyo saasoo kale sheegay dadka abaabulahay dagaalka ku dareera duleedka beledweyne anti maamulka gobolka hiiraan iyo la xisaabtamo doonana waybasaasoo kale uu sheegay intii eeta walla xumaada anti dhiig kadeedaha duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waa u caqli celinay walaalnimaan ugu yeernay odayaal guddi dhedhexaad inaan u saarnay maalintii shanaadaa wadahadalkaasu socday maalin walbana waxaa la caadaystay dhiig bilaash in la daadiyo ma ka aqbali doono mana ka yeeli doono ciddii jebisa heshiiskaa la gaaray oo ah in xabadda la joojiyo oo qolo walba deegaankeeda lagu celiyey ciddii heshiiskaas jebis waxaan ka qaadaynaa tillaabo sharciga waafaqsan oo aan cidna loogu aabayeelin waa uga digaynaa waa uga digaynaa waa uga digaynaa ma yeelayno meesha aan maanta tagnay ceel kuma yaallo waa ku celinayaa magaalo kuma taal meel la degaa kuma taal sababta wiilasha loogu dilayo ma aha garasho la-aan maaha waa wax ulajeedo mar hadday wax ulajeedo tahay ma ka aamusi doono mana ka gabba doono ciddii xabadda arrintaa joojisa oo ka hor timaada oo u hoggaansami weyda waxaan go'aan ballan ku qaadaynaa inaan tilaab sharciga waafaqsan ka qaadno shalaya haytay markii maamulka hiiraan isaasoo kale ciidanka dowlada jabuuti ee hil walaal iyo ka guulaysadeen hanti oo shal qaadaan beelogii ka dagaalantay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana laamo amniga iyo waybaayo baarka eedan la shaqeeyowka ciidanka dowlada soomaaliyan dareena shacabka soomaaliyeed maxamed xuseen kuunci iyo warka muqdisho anin ku dare taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi jaafur maxamuud oo la hadlay warbaahin ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidanka dowladda taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sidoo kale sirdoonka qaranka ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay si hufan ula shaqeeyaan laamaha amniga dowladda soomaaliya si looga hortago weerarada ka dhacaya muqdisho taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in shacabka soomaaliyeed qaarkood ay si weyn ula shaqeeyaan ciidanka soomaaliyeed islamarkaana ay kusoo wargeliyaan kolalka amniga lidka ku ah ay ku arkaan muqdisho waxa uu xusay in dad badan oo faleel amni dara geysan rabay inay soo galeen muqdisho dadkii shalay ka dhaawacmeen een qaraxii ku dhihi magaalada muqdisho ay balaashaga hayaantiyo xaaladiyo iyo sii kororahayta zaaro sulaymaan yaning hayta faafahintaasa weybaha korrahaya tiradii dadkii shalay kaga dhaawacmay qaraxi lan adeegsadii baawur walyaabo qarxowlaha kubuuy oo la dhiki suuga beerta ee degmada waaberi ee gobolka banaan isbitaalada magaalada muqdisho ee weyba la dhikay dhaawacyada dadkii walyeelaha ku deertay qaraxii shalay kudhihi degmada waaberi ee gobolka banaadir isbitaaladan ka badan ee la dhikay dhaawacyadiiyo weyba iyana daaru shifa iyo cisbitaalka madiina doctor maxamed yuusuf oo agaasimaha isbitaalka madiina ayay sheegeen in isbitaal shooshaleediis la sheenay afartan iyo kow bukaan oo haanas walyeelaha ku deertay qaraxii ku dhihi shalay isbitaalka daarushifa ayaa saas oo kale weyba la jiifiyey tiro dad eh haanas walyeelaha ku deeray qaraxii shalay weyne agaasimiga isbitaalka daarushifa saxaafadan sheegay in isbitaalka hadda la sheenay soddon iyo shan qof oo dhaawacye oo qaraxii shalay walhadeersi dhib weynaa dhacay waxaa isbitaalkana loo keenay dad badan bukaano badanana loo keenay adiga ilaa gaaraya kow iyo afartan qof dadkaasitood qaarkood waxba laguma subinin oo waxay ahaayeen dad oo xoogaa yacni emotion qaaday oo la keenay isbitaalka la keenay laakiin dhaawac aan ka weynay laakiin kuwa dhaawaca aan ka helnay markii la isku dardaro waxay noqdeen soddon iyo shan soddon iyo shantaasitood labaatan iyo shan sideed ka mid ah dhaawacooda aad buu u adkaayay maaragtay waxay noqotay inaan seexinno toddoba ka mid ana markii aan dhayno oo aan daaweynay ma ahayn bukaamo u qalmo in la seexiyo guryahoodaan u dirnay marka haddaan kala saarno maadaama meel suuqa uu ka dhacay ama suuq u dhow qaraxaanitood dhibaatada weyn waxay soo gaartay dad maate ah
wararkuuna ku helahayna degmada qandale ee gobolka barinweybayo sheegaan antikoo xogay daa-ish ee dhowaan qoobsatay degmada qandale antiyo bilaaban dhaqdhaqaaqyo ciidan ooyo ka fadahan antiyo kala wareegaan deegaan hooseedayan degmada qandale dadka ka sugan deegaanka balidhiding oo ka dhow magaalada qandale ayay sheegaan anti ha ka dhowaadan ciidamo ku tirsan kooxda daa'ish ee gacanta ka dhikan qandale sida baabur oo ciidan ka wadnaya laa sheegaa inti laka aragaya deegaanka balidhiding oo ka dhow degmada qandale baabuurtaas oo ha ku baxeen dhinaga degmada qandale ee gobolka bari kooxda daacish iyo hore insheegatee antiyaska fida doonta degmooyin iyo deegaana hooseedayan gobolka bari ciidanka difaaca puntland iyo ka dhow magaalada qandala weybaana la sheegaa antiya ee danbiinta anti weerar laga qaada gudo qandala maadaama kooxo magaaladaas iyo ka samaysadeen difaacyo waweena dowladda uganda yee weybaaye ku mid ahaa dowlado ciidamadii ku roogan soomaali weybana ayay sheegday intii ciidan sheekh qaybta ku ee howlgalka midooda africa amisom ayo helen mushaarsho oo ku maqanayeen muddo ka dhow toban bilooda taliyaga ciidanka difaaca dowladda uganda katumba mawali weyba uu sawiriyaalkan sheegay intii dowladda uganda midooda yurub iyo ka wareejiday mushaarka ciidan sheekh rooga soomaali islamarkaana dhowaan laka wareeji doona ciidan shoo katumba iyo weyba uu saasoo kale sheegay intii beesadaas iyo diirasa afar dhibic shan bilyan oo doolara saasoo kale weyba uusa sheegay intii ciidamo cusub oo ku dareer dowladda uganda iyo dhowaan hadeeri doonaan dalka soomaali hana soo ku qeyb qaadayeen howlgalka la dagaalanka ururka al-shabaab oo dagaalku wadan soomaaliya meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsaga ee magaalada baydhabo anka yaraantu mi afar qof iyo ka dhammatay dalka uganda kureed markii iyo iska dhiyan ciidamaha iyo maleeshiya daacadan ee doqumid ee boqorada dhaqanka dablaydan yaa la sheegay intii uu weerar ka qaadan saldhig boolis oo ka yaala galbeedka uganda magaaladaas weyba meela usi deganyay boqorta dhaqanka laa sheegahayantii meelaasa kudhi weerarka dalka kuuba wayba ku bilaawatay sagaal maalmood oo lanka baror diiqahayo hogaamigii kacdoonka dalkaas oo shalay meelaasa ka dhammaday fidel castro uusoo sagaal sana jarahaaye dad badan oo reer kuuba ayay ambaror deeqahayaan dhimashada castro maadaama uusa sanado badan horseeday maamulka washington anti uusa sharqoollo badan usa ku badbaadiya marka miishay la guba kureed sida dhaqanka dalkaas waybaa waliya here la marsiin doona dhammaan dalkaas kuuba kureed waybaa la dhika doona magaalada santiago afar bilo diseembar ee sanadkana saasoo kale qurba joogta kuuba ee kanool magaalada magaalo ku tirsan dalka maraykanka iyo dabaaldegyo sameeyahayaan magaalada new york madaxweynaga la dooraday donald trump iyo master castro ka tilmaamay keligiis taliye antius ahaaye laakiin madaxweyne obama weyba uu sheegay inti castro uu safadaayay antiusu bileeri gacanta saaxiibtinimo ee shacabka kuuba xogayaga guud ee qaramada midoobey banki muumiya sheegay inti castrows lahay cod xoog badan oo daacad dhanhaayi shacabka anka dambeyntiina maamulka falastiin iyo maamulka israa'iil ku caawiyahay dadab khamiistii ku kahay deegaana israa'iil kaasoo weli ku ka haya bartamo iyo waqooyiga israa'iil maamulka falastiiniinta ee iyo weybaayo israa'iil andareena siyad baabuur haanaso afar kumid ee landari magaalada hefya oo waqooyiga dhayaasa meela afarta kalena landari bariga qudusa dadaal caalami ayee ku dareera israa'iil kaasoo la karoojihay dabka kasii fidahay gudo israa'iil waybana jare dowlado badan oo diyaarado dabdamiska ee andari israa'iila warbaahinta ka hadalaas afka maamulka falastiin iyo weybayo sheegday antiya tanya ete gargaar bani-aadanimo oo uusa cod shishay ku mid ah ti israa'iil way baniyooshagan antisadii lamada kun iyo tobankii oo kale iyo unku qayb qaadayaan dabdamiskaasa dalalka ku qayb qaadahayaan dabdamiskaas oo diyaarado oo dabdamiska handariwey baa ku mid ahaa itaali iyo turkiga iyo gariga ra-iisul wasaaraga yahuudiya dadkaas waa dabkaaska eeda intii ku dambeeyeen argagaxiso islamarkaadna iyo ku jawaabi doonaan haddii laka guulaysada damyowka dabkaasa warkii isinkula darartan dhageystayaal idaacadda warsada magaalada baydhabo tanaykeege warkan aanashuur ismaaciil axmedeysinla darar siyaasi siid caliyaa saare dhugunsadayaal jaare sulaymaanna farsameeya sirta warkanka lamid ereedan ku kulmaana sidaas weli madkeliya